su-aasha maaragtay saddex iyo tobanaad waxay leedahay khawaarijtu waxay gaalaysiiyaan dadka aan ahayn iyaga nebiguna waa kii lahaa qofka qof muslima ku gaalaysiiya xaqdarro isagaa ku gaaloobaaye marka ma la gaalaysiin karaa buu leeyay khawaarijtii ma la gaalaysiin karaa su-aashaas marka waa taas waa sax rasuulka sal ly slam oo ay maaragtay ka sugnaatay in qofkii qofka walaalkiisa ku yira ayaa kaafir faqad baa biha axaduma in qof labadooda u qof la noqonayo oo haddii qofkii hadde gaal lagu sheego uu gaal yahana dee meel saxay dhacdo qofkaas waa gaal haddii kalena adig kugu soo noqonaysaa laakiin ahlucilmigu waxay ku fasiraan macnaha arrinta ceebteedii iyo dembigeedii yaa kugu soo noqonaya ee lagama wado yacni qofkii isagoo muta'awil ah oo wax ta'wiilsanaya wax takfiiriya waa gaaloobayaa xadiisku ma dhahayay leeyihin saa darteed albukhaari laba baabuu caqiide oo midna uu maaragtay sida xadiiska daahirkiisa uu caqiiday mid kalena uu maaragtay ku qayday ta'wiil la-aan bikayri ta'wiilin hadduu yiraahdo fahuwa kamaa qaala buu leeyahy haddii macnaha uu takfiiriyo qofka walaalkiisa ta'wiil la-aan fahuwa kamaa qaala mar kalena waa kii lahaa macaasidu waa min amri aljaahiliya laakiin qofku ku gaaloobi maayo macaasidaas calaa kulli xaal waxyaabaha ku tusinaya in qofku muta'awilka marka wax uu takfiiriyo aan la dhehaynin isaga laftiisa waa gaalooba waxaa ka mid a in cumar bn khadaab radia allahu canhu uu xaatib uu ku sheegay inuu munaafiq yahay wuxuu yidhi dacnii ya rasuulallah adrib cunuqa hada almunaafiq rasuulka allahu sal ly slm ii ogolow inaan munaafiqan qoorta ka gooy munaafiqna hadda waa gaal markaasa rasuulka sal ly slm ka diiday oo yidhi beder buu xaadiray maxaa ku ogeysiiyey in alla uu taalacday reer bedero oo uu yidhi icmalu maa shi'tum faqad kafartu lakum xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey laakiin cumar lama dhihin waad gaalowday ee islaamka ku soo noqo sababta muta'awil buu ahaa xusey ibnu xudayrna qisadii ifkiga ku saabsanayd markii sheekadii cabdullahi bnu ubay ee meesha ay timid sacd binu cubaadu wuxuu ku yidhi kadabta lacamrullahi lanaqtulana waa dilaynaa yani qofka rasulka sl uu dilana yirahdo waa dilaynaa oo marka waxaa la ishaaraya uun cabdullahi bnu ubay cabdullahi bnu ubayna waxaa madax u ahaa qabiil ahaan sacd bnu cubaada usaydna maaragtay qolada kale u ka tirsanaa marka usayd sacd buu wuxuu ku yidhi kadabta lacamrullah linaqtulanahu fa inaka munaafiqun tujaadilu can lmunaafiqiin munaafiq baa tahay buu yidhi oo munaafiqiintii difaacaya markaasaa labadii qolo maaragtay isu qalab qaateen oo waxayba ku sigteen inay maarata dagaalamaan rasuulkiina sala allahu alay wasalam oo mimbarkuu taagnaa markaas rasuulka sal ly slam dejiyey oo dejiyey oo dejiyey ilaa ay ka xasileen bukhaariyo muslim baa wariyey marka usaydna sidoo kale muta'awil buu ahaa marka uu sacd bnu cubaado nin aada u qiimo badan ah uu munaafiqnimo ku sheegay rasuulkuna sal slm marka dadkaas yani munaafiqnimada isku sheegay gaalnimo kuma xukminin kan munaafiq lagu sheegana kuma xukminin kii munaafiq wax ku sheegana kuma xukminin oo maaragtay ibnu taymiya wuxuu leeyahy dhammaantood jannadiibu u qirayba inay ahlu janno yihiin buu sheegay sidoo kale qof baa maaragtay qof muslima dilay laakiin waa uu ta'wiilsanayey sida ka dhacday usaama ibnu zayd oo kale usaama ibnu zayd kuma aanu qancin ninkii laa ilaha illahu yiri yani dad maaragtay kolley maaragtay dagaalkii baa la isaga hor yimid markaasaa ninkii markii aan dul nimid buu leeyahay yuu yidhi laa ilaha illa allah markaasaa rasuulka sal lla ly slam wuxuu yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaha illa allah warma waxaad dishay markuu laa ilaha illahu yiri kadib markaasa waxaa yidhi buu yidhi inuu badbaaduu rabay oo aan la dilin rasuulka sal ly slam marka arrinta uu ku soo celceliye wuxuu yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilah ma waxaad dishay markuu laa ilaha illahu yiri kadib ku celceliye kama aanu zulin buu ley rasulka sal sl inu ku celcelinaayo xataa tamanaytu anii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm ilaa aan ka tamaniyo aan ka jeclaado inaana islaaminba maalinkaa ka hor xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey iyadoo ay saas tahay haddana rasuulku sala allahu alay wasalama qisaas baa kugu waajibo qof muslinaad dishay ma aanu dhihin diyaa lagaa rabaana ma dhihin kafaara bixi xataa ma aanu dhihin sababtoo ah wuxuu u malaynayay inay u bannaan tahay inuu dilo oo uu ku qaldamay laakiin rasulka sal slm kama aanu yeelin shekhslam ibn taymiya marka wuxuu leeyahay nimankan khawaarijta ah ummaddu waaba isku waafaqsan tahay inay dad xun yihiin oo ay baadi yihiin ay baadiyeysan yihiin laakiinse khawaarijta gaalnimo ma lagu xukmin karaa taasay isku khilaafeen waa laba qowlo mashhuura oo madhabka maalik iyo axmedba ku jira madhabka shaaficina sidoo kale waa la isku haystaa inay gaala yihiin in kale qaar baa marka fuqahada qaarkood waxay leyin nimankan waa buqaad oo kale qaarna waxay leeyihin maya waa kufaar oo sida murtadiintii oo kale loola dhaqmaaya yani dagaalka waa lagu bilaabi karaa qofkii laga qabtay maaragtay waa la dili karaa koodii jeesta oo carara waa la dabageli karaa qofkii lasoo qabto soo noqo alley diinta u soo noqo oo toobad keen sidii murtadkii oo kale hadduu tooba keeno waa la sii daaya haddii kale waa la dilaa qaara saas leh yani fuqahadii khilaafkoodii yuu macnaha uu sheegayaa lakiin ibnu taymiya wuxuu leeyahay imaam axmed waxaa ka qaalib ahaa inuu ka istaago yani gaalnimo ku-xukmintooda alaa kulli hal marku masaladii waa masale maarata takfiirka nimankaas waa la isku khilaafay laakiin sida raajixa waa maxay inaanay gaalo ahayn ibnu taymiya wuxuu leeyahay nimankaasi murtadiinna ma aha buqaadna maaha muslimiintii wanaagsanayd ee dhiigooda maaragtay u dhowrsoonaana maaha ee waa qolo kaleoo nala faray inaan la dagaalanno cali bin abi taalibna waa uu la dagaalamay markay muslimka dhiiggiisii daadiyeen oo ay xoolihii muslimka ku xadgudbeen marka in laysku dara maaha uu leeyahay oo laysku qaso yani murtadiinta dagaalkii lala dagaalamayey iyo dagaalkii fitnada iyo dagaalkii buqaada iyo dagaalki khawaarijta in laysku dara maaha uu leeyahay marka wuxuu leeyahay yani khawaarijta rasuulkaa faray in lala dagaalamo saxaabadiina waa isku waafaqeen laakiin dagaalkii jamal iyo sifiin oo kale dagaal fitna u ahay buu leeyahay wax maarata alle iyo rasuul amreen ma ahayn saxaabaduna iskuma waafaqin kuwa zakada diida dagaalka lala dagaalamayana haddii aanay marnaba ogolaynba ama ay maaragtay iska diidaan inay qiraan khawaarijta waa ka daran yahin uu leeyahy dagaalkooda waa ka daran yahay oo kuwaasaa sii xunba buqaadina waa baab kale buu leeyahay waa nooc kale ile buqaadda marka hore halala dagaalama lama dhihin ee haddii laba qolo muslimiinta ka mid ay dagaalamaan in la heshiisiyaa nala faray murtadiinta iyo khawaarijtuna laakiin noocaas ma aha marka khawaarijtii intaanay dagaalamin yaa lala dagaalami karaa wuu leeyahay oo nusuustaasa laga fahmayaa shekhslam ibn teymiya ahlulbaqiya laakiin halla maaragtay heshiisiiyo qolada ayagay iyo maaragtay qolada kale ay baqyi uu ka dhex dhacay tii marka heshiiska diidda kadib halala dagaalamo laakiin khawaarijta rasulka sal wuxuu yidhi aynamaa laqiitumuhum faqtuluuhum fa ina fii qatlihim ajran cinda allah liman qatalahum yowma alqiyaama yani meeshaad ku aragtaanba laayuu yiri maaragtay rasuulka sal ly slam sababtoo ah leyntooda ajr baa ku jira lain adragtuhum la aqtulanahum qatla caadna waa uu yiri rasuulka sal ly slam marka khawaarijtii murtadiintii isku nooc ma ahan hadalkii calina waxaa laga fahmaya khawaarijta markuu ka hadlaayey inaanay gaalo ahayn sidii dadka islaamka ka ridoobay asalka islamka ka ridooba kale aanay ahayn aimadii islaamka sida imaam axmed iyo keyrkiisba saasaana laga fahmaya warkooda marka saxaabadu waa isku waafaqeen dagaalkii khawaarijta laakiin dagaalkii fitnada waa ay maarata isku khilaafeen tamruqu maariqatun calaa xiini furqatin min almuslimiina yaqtuluha awla taaifatayni bilxaq yuu leeyahay rasuulka sal ly slam qolaa maaragtay ka baxaysa yaa baxaysa oo muruq samaynaysa diintii wax ka baxay oo kale xaalkooda uu yahay iyadoo muslimku iskhilaafsan yihiin laba laba kooxood leeyahay muslimka laftiisii yaa laba kooxood u qaybsanaa waxaa marka laynaya kuwa maarata xaqa u dhow yani waa cali bin abi taalib buu marka ishaaray rasuulka sal ly slam marka kuwan maarata maariqiinta in lala dagaalamo yuu rasuulka sal ly slam uu faray laakiin kuwii ishaystay mid ka mid a halala dagaalamo ma aanu dhihin calaa kulli xaal khawaarijta waxaa lagu yaqaanay inay sunnadii ka baxeen waxaan sayi ahayn ay sayi-a ka dhigaan waxaan xasano ahayn ay xasano ay ka dhigaan waa nimanka rasuulka sal slam qeybtiisii duray oo yidhi cadaalad samee rasuulkii alle yay leeyihin cadaalad samee sidii bukhaariy muslim ku jirtay markaasaa rasuulku wuxuu yiri sal slam waman yacdilu idaa lam yacdil oo qofka cadaalad sameynaa waa ayo haddaan anugu cadaalad aanan samayn ficilkii rasuulka sal slam wax xun ka dhigeen oo cadaalad darra ay ka dhigeen marka marka icdil uu leeyahay khaarijigaani rasuulkiibu sal ly slm wuxuu rabaa inuu waxbaro oo wixii wanaagsanaa yani anaa ku baraayo camal u leeyahay nasiib daradooda marka rasuulka sal slam inuu maarata dulmi samayn karo yay baneeyeenba agtooda maskaxdooda ku bannaan oo u maaragtay diintii ka lumi karo oo waxay leeyihin wixii uuna soo gaarsiiyo qur-aana yaan u rumaynaynaa bay leeyihin laakiin sunnada ay iyagu u arkaan inay qur-aankii khilaafsan tahay ka yeeli maayaan rasuulka sal ly slam waxay kaloo muslimka kale uga duwanaadeen waa dembigii bay maar dadka ku gaalnimo xukmiyaan markaasi dadka dhiiggooda ay bannaysanayaan iyo xoolahooda dadkii ka soo horjeedana waxay ka dhigaan daartoodii daar xarb meelay bannaan tahay in lala dagaalamo oo aan islaan shaqo ku lahayn bay ka dhigaan waxaase khawaarijta lagu yaqaan calaa kulli xaal nimankan dalaalkooda aad bu u weyn yahan bidcadoodana waa bidca aad u weyn laakiinse maaragtay dadkii takfiiriyaana annaguna aan takfiirinno sax maaha sababtoo ah xadiidka saas ahlucilmigu kuma aanay fasirin